barnaamijkan soo socda waxaa bixiyey saaxiibada iyo howlwadeennada joyce mayer mashruuceeda waa idin dhiirigelinayaa caawa uma baahnid inaad cabsatid waad dareemi kartaa cabsi laakiin uma baahnid inaad cabsatid farqi ayaa u dhexeeya inaad cabsi dareentid iyo inaad cabsatid waad sii socon kartaa jilbahoo ku gariiraaya afkoo ku qalalan iyo wadnahoo ku garaacaaya waxaadna dhihi kartaa ilaah ayaa ila jiro weligay igama tegaa imana dayrinaayo waana samayn wax walba oo aan rabo inaan sameeyo mana cabsan doono caawa waxaan idin barayaa ka hortegidda cabsida iyo helidda xorriyadda waxaa iga yaabiyey sida cabsida wax badan dadka uga xaddo iyo sida ay cadaab ugu keento noloshooda waxaan aaminsanahay in cabsidu tahay ruuxa ugu xun oo shayddaanka isticmaalo si uu dadka uga hor joogsado horumarka idiinma hayo farriin ah inaadan weligiin cabsi dareemin laakiin waxaan idin bari karaa sidaa u wajihi lahaydeen cabsida iyo inaysan ku xukumin markaa wax badan wajahdid wax yar ayuu shayddaanku ku dhibi karaa rumaysatku waa waxa keliya oo ka guulaysta cabsida haddaan haysano rumaysad waxaan ka helnay ilaah haddaan haysano cabsi waxaan ka helnay cadowga cabsidoo laga xoroobo waa inaysan cabsiduna xukumin waxaad ka dareemi kartaa jirkaaga iyo dareenkaaga cabsi laakiin waan diidi karnaa addeecidda hanjabaadda iyo handadaadda waa inaan baranaa addeecidda ilaah oo aamino inuu nala jiro hore ayaan u sii soconaynaa wakhtiga cabsida geesinimo macnaheedu waa inaad horumar sii samaysid adigoo weli dareemaya cabsi waxaan baranay wax kaqabadka cabsida waxaa jira muujin iyo fahan ilaah isiiyey wakhti laga joogo labaatan sano ka hor waxay ila ahayd intaan dareemaya cabsi inaan ahay fulay waxaan sii rabay inaanan dareemin cabsi kadib waxaan bartay in cabsi mar walba jirayso taasi waa jidka keliya shayddaanka nooga hor joogsa inaan horumarno weligan kuma noolaan doonno nolol aanan dareemayn cabsi marmar wax badan oon siina iyada waa markii wax badanna xukumayso qaar idinka mid ah waxaa haysataan cabsi hooseed noloshaada ah cabsi aan la garanayn cabsi aan caadi ahayn waxaa laga yaabaa inaad cabsidaada kala xishootid inaad u sheegtid dadka kale liiska cuqdadda oo dadku haystaan runtii waa bogag iyo bogag dheer markaad bilowdid inaad baratid in badan oo wajahdid cabsida waxaad samaysid waxaad rabtid iyo waxaad u baahan tahay iyo waxaad samayn lahayd micno ma leh inaad cabsi dareemaysa iyo in kale tabardarri iyo tabardarri ayaa soo gelaysa noloshaada iyo aamin caawa cabsida kuma bixin kartid duco waa inaad wajahdid waa inaad barataa inaadan ka baqin cabsida cabsi ca'a ba'si micnaheedu waa wax been ah oo u muuqda run waxay kaa dhigaysaa inaa u malaynaysa inay wax dhacayaan oo aan weligood dhicin waan rumaysanahay inaad ka cabsan kartid waxyaalo noloshaada ah laakiin waxyaalo badan oo aan ka cabsanno weligood ma dhacaan xitaa hadday dhacaan cabsida aan u oggolaanay inayna saxariiriso way ka sii xun tahay tan nagu dhici lahayd hadday dhacdaba waxaan kaloo idinku dhiirigelinayaa inaad ka fogaataan naxdinta waayo naxdintu waxay aad ugu dhowdahay cabsida waxay kugu hogaaminaysaa cabsi waxaan inta badan dhahnaa waan ka baqaayaa inaan aado dukaanka waan ka baqaaya inaan gaariga ku wado jidka qaar idinka mida waxay ku fikirayaan waan ka baqaaya inaan gaariga u kaxeeyo guriga markuu shirka dhammaado waxaad qorshaynaysaa in shayddaanka kaa xado farxaddaadii iyo waxaad halkan u timid waayo waxaadba sii qorshaysa oo iska dhaadhicisay inaad ka baqaysid ku noqoshada gurigaaga ilaahay halkan kuuma keenin inaad ka baqatid ku noqoshada gurigaaga wuxuu kuu keenay inuu ku qalabeeyo si aad ugu laabatid guriga adigoo haystay dhaqan ka duwan kii hore wuxuu kugula diraayaa guriga dhiiranaan rumaysad badan ka baqaynin wixii aad ka baqaysay intaa soo bixin caawo waxaan idin barayaa toddoba nooc oo cabsi ah waxaa laga yaabaa in qaarkood igu qaataan in ka badan kuwa kale qaarkood waad garanaysaan uun waan idin xasuusin qaarkoodna waxay kuu noqonayaan wax gaar kuu ah waxyaalahaas oo aan ka cabsano oo aadan weligaa iyo weligaa ka fekerin tan koowaad oo aan raba inaan idinkala hadlo waa cabsida dhibaatada dacwooyinka iyo dhibaatooyinka waxaan ka bilaabayaa inaan idhaahdo runtii ma jiro baahi looga cabsada iyaga waan hubaa waad haysataan gabarh baa mar waxay tiri saaxiibtay ah waxay jirtay afartameeye uur bayna yeelatay markii ugu horraysay runtii aad bay uga cabsanaysay inay dhasho waxay tidhi waxaan aad uga baqayaa xanuunka waxaan ku idhi xal ayaan u heri karaa taas waad samayn kartaa waxaan idhi ha ka cabsanin way ku xanuunjinaysaa malyuumaad naaga ayaa sameeyey wayna nool yihiin ma aha inaan bilowno inaan ka cabsano wax la hubo inay dhacayaan laba gooroba laakiin haddaan ka cabsano xanuunka unbay aad iyo aad u sii badinaysaa waad og tahay adiga laftirkaaga haddii meel ku xanuunaysa jirkaaga sidaan ka maqlay dhakhtarkayga dhabarka kolkii dhabarka i xanuunay mar laga joogo sannad iyo bar ka hor runtii runtii aad buu u xumaa waana markii aan bilaabay inaan isticmaalo kursigan kadibna waan jeclaaday waxaan ahay qof weyn waxaana samayn karaa waxaan rabo waana sidaas geesi ayaa noqonaysaa markaad duqowday ma og tihiin ma isku dayaysa inaad qof qancisa mar kale maya waxaad xor u tahay inaad ahaatid qofkaa tahay oo samaysid waxaad rabtid ma og tahay wuxuu igu yidhi ogow ha isku dayin inaad sii kicisid inta aad taxadaraysa ama haddii qoorta ku xanuunayso in badan oo aad sidaan samaysid in badanoo ka cabsatid xanuun wuu ka sii daraa waana sidaa dhinac kasta oo nolosha ah maxay ku dhahaan markaad dhalaysid neefso naso neefso naso anigana waxaan rabaa inaan idinla qaybsado fikirkaas caawo wax kasta oo ka cabsanaysaan cabsidaasi way kaaga sii daraysaa haddii aad og tahay inaad dhex maraysid laba gooroba markaas waxtar ma laha inaad cabsatid waxaad tidhaahdaa ilaah wuxuu siinayaa naxariis marka wakhtiga yimaado wax walbana waan samayn karaa gargaarkiisa masiixa kan i xoogeeya nolosha ma fududa waan ognahay taas laakiin ilaah wuxuuna siiyey awoodda weyn ee ruuxa quduuska si aan u samayno waxyaalo adag annagoo dhool caddaynayna oo farxad ku jirta wadnaheenna waxaa nagula shuba ruuxa quduuska si xoog leh aamiin may maqasheen waxaana loogu subkay ruuxa quduuska si adag ma aha inay wax walba noo fududaadaan ma nihin daciif waxaa naga buuxa ruuxa quduuska dagaalyahanno waxaan haysanaa awoodda ilaah oo ku samaysan karno waxyaabo sare david wuxuu ka hadlayay saaka waxyaalo waddankeena wuxuuna ka hadlay taariikhdiisa wuxuuna tusaale u soo qaatay haddii aad akhrisid buug taariikh sax ah oo ku qoran wax walba oo ilaah sameeyey waa sidii wax ruuxi ah markaa akhrisid waxyaalihii uu ilaah u sameeyey waqtiyadii hore waddankeenna waayo dadku waxay ku xirnaayeen ereyga ilaah sharciyadeenna waxay ku salaysnaayeen ereyga ilaah markaasna wuxuu yidhi haddii aad ilaah ka bixisid taariikhda taasoo ah waxa dhacaya maanta in badan ee bugaagta taariikhda iskuulka ama dukaamada ilaah laguma qoro hadda waxaa haysatid oo dhan waa wax dabiici haddaba ilaah la'aantiis waxaan nahay dabiici ma samayn karno wax ka badan waxyaalaha dadka kale waxaan haysanaa kan sare waxaan haysanaa kan sare markaas waxaan ku noolaan karnaa nolol sare waxaan samayn karnaa waxyaalo sare waxaa idinku dhiirigelinayaa caawo uma baahnid inaad cabsatid waa laga yaabaa inaad dareento cabsi laakiin uma baahnid inaad cabsatid farqi ayaa u dhexeeya inaad cabsi dareento iyo inaad cabsatid hore waad u socon kartaa jilbaha oo ku gariiraaya iyo afkoo qalalan iyo wadnahoo ku garaacaayo dhehna ilaah ayaa ila jira weligii igama tegaayo imana dayrinaayo waana samayn wax walba oo aan raba inaan sameeyo mana cabsan doono maxaa dad igu samayn karaa qof miyaa diyaar u ahaa arrintaas mahadsanideen ma baahnin inaad ka cabsatid dhibaatada ma aha inaad ka cabsatid dhibaato imaanaysa way imaan waxaad tiri taasi ma aha dhiirigelin taasi waa run idinkuma caawinayo been waa doqonnimo inaa halkan taagnaado oo idiin sheego haddii aad ku socotid rumaysad oo shayddaanka dhabarkaaga ka ceerisid isagu idiinma keenayo dhibaato noloshaada taas waa doqonnimo sababtay dadka dib ugu noqdeen waa waxbaridda noocaan ah way badbaadeen haddaba waad og tahay in ciise hagaajinayo wax walba oo noloshaada ah haddaba waa laga yaabaa laakiin waxay ku qaadan kartaa in ka dheer intii aad ka rabi lahayd wuxuuna barayaa inaan la samayno wax walba oo adag ma aha inaan ka leexanno wax walba oo adag si aan u faraxno markos afar soddon iyo shan ciise wuxuu doon la koray xertiisii oo ku yidhi aan u gudubno dhanka kale hadda hadduu ciise yidhaahdo aan u gudubno dhanka kale waa la hubaa inaad dhanka kale u gudbaysid way fududdahay bal aan eegno waxyaalaha kale dhacaaya wuxuu ka tegey kooxdii way wateen siduu ahaa doontii wuu isaga dhex fadhiyey doonyo kalena way la socdeen waxaa kacay duufaan caraysan oo dabayl wadata ayaa kacay oo garaacayay doonta markaasna durbadiibu way buuxsantay ciise wuxuu yidhi dhinaca kale aan u gudubna arrinka labaadoo dhacayna waa duufaan laakiin isagu wuxuu ku jiri doonta dhankeeda dambe isagoo hurda hurda weligaa ma dareentay in ciise ka hurdo noloshaada way toosiyeen oo ku yidhaahdeen siyidow miyaanu waxba kula ahayn inaan lunno wuuna toosay kolkaasuu canaantay dabayshii oo ku yidhi aamus oo joogso markaasaa dabayshii degta weyna degta sidii iyadoo ku daashay garaaceeda waxaa jiray isla markiiba deganaan weyn iyo nabadgelyo hadda waxaan rabaa inaan wax yar oo ku jira aayaddaas idin siiyo aayaddaas ciise kulama uusan hadli lahayn nabad haddii uu murugaysnaan lahaa kuma hadli kartid nabad haddii aadan haysan nabad waxaan samayno marar badan waa annagoo haysano xaalado murugo leh waxaanu u oggolaanaa inayna murugayso markaasna murugadeenna way ka sii dartaa runtii waan isku xirnaa dhibteenna waana sii xumaynaa laakiin markaad haysatid nabad shayddaanka ma yaqaan wuxuu kugu sameeyo taasi runtii waxay siinaysaa inuu ka qalbi jabo markuu wax walba kugu soo tuuro wuuna og yahay sidaa adna waxaad ku sii soconaysaa inaad nabad sii haysatid kuna socotid jacayl iyo inaad ammaantid ilaah hadda waxaan idiin sheegayaa habka dagaalka ruuxa sida ugu fudud kuna faraxdid nolosha aayadda afartan wuxuu yidhi maxaad u baqaysaan oo u cabsanaysaan maxaydan u lahayn rumaysad ma jirin kalsooni adag turjumaad qaar ayaa leh wuxuu ka canaantay cabsidooda waa inaan xaqiijinno markay jirto duufaan inaan u deganaano sidii markii ayna jirin duufaan marka duufaanta waa inaan ahaanaa sidii iyadoo duufaan jirin waa maxay in la ahaado kuwa guulaysta waxaan aaminsanahay inaad mar hore og tahay inaad guusha sii heshay ka hor dhibaatada haddaba markaad maqashid dhibaato uma baahnid inaad ka cabsatid waxaad dhahdaa waan ogahay inaan guulaysanayo laga yaabay inaan dhex maro laakiin ilaah ayaa ila jira ma jeclitan mana ku waalni laakiin waan samayn karaa waa samayn karaa waxaan rabay inaan sameeyo uma oggolaanayo inay iga xaddo nabaddayda igamana xumaynaysa maalintayda waan ku samayn karaa waxaan rabo magaca ciise masiix aamiin waxaan idiin hayaa erey aan rabo inuu wadnihiinna gala caawa oo aan ku qoray buuggayga waana mid fudud wejah ha ka cabsanin wejah ha ka cabsan korontiyaska koowaad lix iyo toban sagaal bawlos wuxuu yidhi albaab weyn oo shaqo ayaa la ii furay oo wata cadaawayaal fursadaha waxay wataan mucaarad waxaan dhahaa heer cusub micnaheedu waa shayddaan cusub waad ku ducaysan kartaa in lagu dallacsiiyo shaqadaada laakiin waxaan ku leeyahay markaad noqotid hoggaamiye maamule macnaheedu waa inay dad badan ku jeclaanayni ma idin qalbi jebina laakiin waxaa idiin sheegaya runta waxaad ku fikirtaa qof walba waa i jecelyaha laakiin kuma jecla hadday sidaa kula tahay dadkoo dhan sidaa lama aha in badan oo aan dadka wax baro waa in badan oo aan isku xiro wax waa inaad go'aan ka gaartaa nolosha inaad indhaha ku haysid waxyaalaha fiican iyo waxyaalaha wanaagsan waxba kaama gelin dadka kale oo caadaysta cabashada ha cabtaan oo yayna adiga ku murugayn haddii kale waxaad luminaysaa fikirka mana samayn kartid wixii aad rabtid inaad samaysid noloshaada waa inaad taqaanaa ilaah midkaad isaga ku tahay iyo inuu ku jecel yahay waad og tahay inuu ku hayo qorshe uu kugu badbaadiyo intaadan helin dhibaato ilaah wuxuu ku hayaa qorshihii badbaadada micnaha isagu wuxuu ku diyaariyey badbaadinta waa inaan baranno sidaan u dhahno sida kitaabka uma baahni inaan dagaalkan dagaalamo dagaalku waa kan ilaah waxaan ku joogi doonaa nabad iyo farxad haddii igu yidhaahdo wax samee waan samayn waxaan gelayaa nasashadiisa waxaana sugayaa inuu cadaawayaasheeda cagahayga hoostooda keeno go'aan gaar caawa xitaa haddii ay hal maalin kugu hartay dunidan waad ka helaysaa ha u ogolaan inuu shayddaanku kugu cadaabo cabsi tan labaad cabsida ah inaan helayn waxaan rabno markaa bilowdi inaad dadka u sheegtay inaysan waxaad arki doontaa dadka sida ay u eg yihiin haddii aan dhaho ka waran haddaa ilaah weydiisatay wuxuuna kula rabin oo aadan helin waxaad rabtay qofna iima sabcinin hal mar xitaa ma helin qof sabciya waa sida fariinaan caan ahayn runta waa inaa idiin sheega qof walba oo idinka mid ah ma heli doono wax walba uu rabo qaarkiin waxaad ku duucaysataan wax xun qaarkiinna ujeeddo qaldan qaarkiin waxaad weyddiisatiin waxyaalo idin baabi'in kara mana ogidiin taas qof walba ma helaayo wuxuu rabo haddii aad ilaah jeceshaha oo aad ku kalsoon tahay waad ku farxi doontaa si kastaba mararka qaar wax badan oo aan rabno waa wax badan oo na cabsiiya calaamad walba oo ah inaanan helin huh huh ka waran haddaan weligay guursan haddaba weligaa ma guursanaysid waxaan taas ku jira biyodhac laakiin qofna ogolaasho uguma baahnid waxaad rabtid inaad samaysid haya waan jeclahay inaan xaas ahay hoos uma dhigaayo guurka laakiin waxaan leeyahay waad faraxsanaan kartaa si kastaba huh haddii kan ama kaas uma malaynayo inaan u dulqaadan karo way igu badan tahay uma sii dulqaadan karo maalin kale awood sare ila socda ku dar kan sare noloshaada rumaysana inaad samayn kartid wax walba qasab maaha inaad haysatid qasab maaha inaad guursatid si aad u faraxdid oo aad faraxdid maaha inaad carruur haysatid si aad u faraxdid maaha in lagu dalacsiiyo si aad u faraxdid maaha inaad maamulo ahaad si aad u faraxdid farxadda adigay kugu jirtaa imaqla waxaan idhi farxadda adigay kugu jirtaa waan ka cabsanayaa inaanan helin waxaan rabay haddaba ilaa aa u ducaysatid sidii ciise rabbiyow iga hor qaad koobkan hase ahaatee ha ahaato doonistaada yayna ahaanin tayda mar walba waa qabaysaa cabsida ah inaadan helin waxaad rabtid runtii waxay ila tahay aad ayaan ugu ducaysanaa waxaan rabno waxay ila tahay inaan ku ducaysano ilaahu waxaan rabaa waxaad rabtid waxaan rabaa waxaad rabtid rabbiyow adigaan kugu farxi doonaa oona isiin doono wuxuu rabo wadnahaygo saxda ah waan aaminsanahay inaa isiinaysay wax saxda ah hadda markaan si cad u arka ereyga dhiiranaan ayaan u dabagalaa oo ugu ducaystaa laakiin haddaysan ku jirin halkan waxaan ku ducaystaa ilaahow waan ku weydiisanaya tan oo u malaynaa inaan rabo laakiin haddaysan sax ahayn ha isiinin waayo waxaan nolosheeda ku haysan jira waxyaalo aan sax ahayn iyo aamin uma baahnid taas ila soco imisaa idinka mid ah ayaa qaldamay oo sameeyey shuqullada jirka oo helay waxaan u fiicnayn kadibna aad uga calool xumaaday aad uga xumaaday ilaah wuxuu ku siinayaa wixii kugu habboon wuxuuna ku siinayaa wakhtiga kugu habboon iyo habka ugu fiican waa inaan ku kalsoonaana taas waana inaanan ka cabsanin inaanu ku helayn habkeena haddaba ha ka cabsanin waad wejihi kartaa habkaaga kuma helaysid qof walba oo halkan fadhiya caawa ma helaayo wax walba uu malaynayo inuu rabo fiiri waa idiin sheega lama sabcin waan idiin sii diga mar hore welina ma aydan sabcin waa sida iyadoo qof walba uu helay indhacaddayn maran runtii soo manihin dad qosol badan qosol badan oh jirkaas waa inaa helaa uh uh uh waa inaa helaa ilaahay mar walba nama siiyo waxaan rabno laakiin wuxuuna siiyaa wixii ugu dambayntii si wanaagsan noogu shaqeeya haddii wax aysan sax ahayn hadda macnaheedu maaha inaysan si wanaagsan u shaqaynayn dhammaadka waxay ila tahay mararka qaar inaan qabatino inaan u helno habkeenna sanooyin iyo sanooyin noloshayda ah ma aanan farxi jirin haddii aanan helin sidaan rabay inaan sidaan rabo helo waxay ii ahayd sidii muqaadaraad waxaan ka wadaa haddii aanan u helin sidayda waan iska naxayaa markiiba la soco ma fahanta waxaan ka hadlaayo haddii aan xukumin dadka oo aan kontaroolin dadka wax walba oo igu jiro waxay noqdeen waanan ku daali taas waxaan ugu yeeraa marmar masiixi waxaan ahaa qof ay xaaladdiisa xukunto gebi ahaanba xaaladaydu i xukunto haddii aan helo waxaan rabo waan farxi jiray haddii kalena waan murugoon jiray waan ku daali taa haddii aad adna ku daashi taas waad beddeli kartaa noloshaada waadna dhihi kartaa saas uma sii noolaanayo mar dambe ilaah ayaan xaaladahayga u wakiilan doonaa isaga ayaan aaminayaa in ka badan naftayda jidadkayga ayaa ka sarreeya jidadkaaga fikiradayda ayaa ka sarreeya fikiradaada u ogolow ilaah inuu ilaah u ahaado noloshaada waxaan isi siinaa murugo qarsoon nolosheenna si aan u helno waxaan rabno laakiin haddii aan rabi lahayn wuxuu ilaah rabo inteenna ka badan nabadeenna iyo farxaddeenna si aada ayay u kordhaysaa aan mar kale dhaho ma jirto baahi looga cabsado inaad helayn sidaa rabtid runtii ma helaysid sidaa rabtid mar kasta haddaba baro sida aa uga heli lahayd runta haa hadda waad fahanteen hagaag haddana waxaan rabaa inaan wax u sheego khaasatan dhegaystayaasheenna telefishin ma helaysaan sidaa wax u rabtaa mar walba idinkana si aadan ugu malayn inaan la hadlaayo dadka halkan oo keliya oo aadan ku jirin adiga haddaba jooji inaad wax khiyaanto adigoo raba inaad ilaah ka heshid waxaad rabtid oo baro sida ciise yiri aabbow rabitaankaaga ha ahaado yee ahaantayda aamiin nambar saddex cabsida dhammaystir la'aanta waxaad kaga bixi kartaa si dhaqso ah waayo uma baahnid inaad ka cabsatid ma dhammaystirnid mana dhammaystirnaan doono mana la kulmi doonaan dhammaystirnaan adduunkan intaan ku jirno jirkaan dhammaystirnaan ma jirto ma jirto kiniisad dhammaystiran ma jirto shaqo dhammaystiran ma jirto qof dhammaystiran oo la guursado ma jiraan ilmo dhammaystiran dhammaystirnaanta wuu soo noqonayaa mar kale weli halkaan ma joogo haddaba waa laga yaabaa inaad ku qanacdid dhammaystirnaan la'aan haddaba cabsidu ma maamuli karto noloshaada waad wajihi kartaa kaadkow oo xorriyad ku hel masiixa si aad u samaysid waxa uu ilaah kugu yeedhay waad samayn kartaa xitaa adigoo ku samaynaya cabsi meeqaa idinka mid ayaad dareemaysa mashquul inta badan cadaadisna uu dul saaray haye aniga isoo fiiri yaa sameeyey jadwalkaaga maanaa kuu sameeyey may yaa sameeyey jadwalkaaga adigaa sameeyey hadda yaa beddeli kara adiga la soco hagununicin hadal yaa beddeli kara adiga waa sax hadda waad og tahay fikirkayga run ahaantii waa inaan isqariyaa markaan sheegay tan waxaan ku fikiraa mar badan waxaan ku fikiraa wax badan waxaan rabnaa leh inaan wax ka cabano waa inaan halgelnaa waan mashquulsanahay qof kale wax ma samaynayo halkan aniga maahee haddaba uma oggolaan lahayn hadday isku dayaan xitaa hadday sameeyaan kuguma fiicna waxaad rabtaa inaad wada samaysay si aad uga calaacashid inaad wada samaysay haddaba ilaah noogama naxaaya annaga aameen hordhacan waxaa bixiyey saaxiibbada iyo howlwadeennada joyce mayer mashruuceeda